uskuulada waxa weeye anagu talo aanu siinayno dowladda federaalka oo aanu ka codsanayno in ay dib u eegto go-aankaas dhexdhexaadnimada ah ee dowladdu ay qaadatay oo markii anagu anagoo dadka u hadlinay puntland baan uhadlinaya maamulkeeda iyo iyo dowladeeda noola muuqday inuusan ahayn mid marka isleeyahay xaaladda markaa taagan ku habboon marka talo aanu siinayno dawladda inay dib u eegto go-aankeeda xiriirka nagala dhexeeya dowladda imaaraadka carabta iyo sacuudiga marka anagu ra'yigayga unbaanu cabiraynay iyo waxa ay yahay mowqifka dowladda puntland halka kusaabsan oo aanu talo ku siinayno dowladda federaalka waa gartay madaxweyne maxaa laakiin kusoo beegay xilligan inaad arrintan ka hadashaan iyadoo muddo bilooyina laga joogo khilaafka iyo xiisada u dhaxaysa dalalka carabta anagu mar walba waxaanu siinaynay talada oo aanu aanu lahayn halooga dambeeya dowladda federaalka ah mowqifka iyagana si cad ayaanu iyo fikirkayga wuxuu yahay aanu ugu sheegnay xukuumadda iyo madaxa sare ee dowladda marka de dabcan dowladda hadday go-aan qaadatay in dowladda markaa lagula taliyo loo sheego fikirkayga wuxuu yahay ayada marka hore ra'yiga lagala qaybsado oo aanu u sheegno waxa yani hawshaasi sida aysan ama sax u ahayn ama ra'yiga caamka ee dadka uu yahay in marka hore ayada lala wadaago ayaa fiican aan lala orjin karin marka anagu haddi muddo hadda laba bilood iyo xoogaa kasoo wareegtay arrintaasna kolley dowladda waanu kala tusina waana u sheegnay wixii fakarkayadu iyo hawsha iyada kusa waa gartay laakiin marka ereyadaada dib loo raaco mudane waxaa muuqata inaad leedahay dowladdu taladii way naga yeeli weysay sidaas daraaddeed ayaana hadda go-aankan aan noo qaadanay
may haddana waxaa noo muuqda arrintan inay aysan ahayn arrin hadda dhawaan xalismaysa oo de haddii tahay wax iska xalismayo oo dhibtaas iska fudaanayso de dabcan muhiimadba ma ahaateen lakin waxaa noo muuqda hawshan inay sii cuslaanayso loona ba loona baahan yahay iyaga in arrintaa wax laga bedelo marka la eego culaysyada ku saabsan arrintan ee la xiriira dhibta ka taagan galabka marka taa ayaa keenta waktiga hayad hadda inaan arrintaan aan wax ka mid ah waayahay haddii aan su-aal kale ku weydiiyo waxaa jira warar sheegaya in culaysyo siyaasadeed aad kala kulanteen dalalka carabta gaar ahaan dalka imaaraadka arrintaas maxaa ka jira adeer wax ka jira ma jiraan annagu waxa weeye haddaan su-aasha hadda su-aasha laftigeeda waxaan rabaa inaad la weydiiyo dowladda federaalka aad weydiisaan horta neutralitigu micnaheedu dhexdhexaadnimo maahane micnaheedu waxa weeye waxaa lala jirsaday oo la sabuurgareeyey qadar weeye micnaheedu marka de sabab hadda kaliskasana ma garan karo waad og tihiin anaga xiriirka nagala dhexeeya dowladda imaaraadka carabta inta malaayiinta soomaalida ay ku nool ganacsiga nagala dhexeeya puntlandna dee barnaamijyo gaaro ay la wadaa jirta oo aan arrimaha nabadgelyada ku saabsan arrimaha runta horumarinta mashaariicda ku saabsan xoolaha iyagii maanta da bishii carafada intaasu midoona xoolaha u dhoofaysa intaasoo dhaqaalaha kasoo garaya anaga puntland ahaan de wax hadda annaga qadar naga soo gaara ma jirto de in la sharxaa la rabaa oo naloo sheego dadka waxa lagu bedelanayo laakin laakin laakin waayahay laakiin marka la eego soomaaliya oo keliya ma aha dalka dhexdhexaadnimada qaatay dalal badan ayaa qaatay maxaa ka khaldan ayay kula tahay in soomaaliya mawqifkaas dhexdhexaadnimada ah ay ka qaadato xiisada taagan annaga wax cid cid kale waddan walbaaba strategic interestkiisa iyo muhiimadiisa siyaasadeed unbuu baa muhiim u ah maogtahay dowlad hebel baa qaadatay annaguna aan qaadano maha jawaabta saxda ahi mar walba waxa la eegaya waxa weeye xiriirka iyo ka dhexeeya iyo danta aan ka leenahay dowladaha kala duwan ee arrintaas ku haya marka cid kale go-aankeeda annaga wax nagama khuseeyaan waxa naga khuseeyaan waxa weeye dowladda soomaaliyeed iyo go-aankeeda iyo mararka qaarkood go'aamada masiiriga ah oo mararka qaarkood la qaadanayo in waxaa fiican de dabcan in aada looga fakero oo laga wada tashado oo markaas de go-aanka saxaha la qaato dowladda puntland si mugle ayay dowladda federaalka soomaaliya waana la shaqaysaa wada shaqayn fiican baana ka dhexeeya puntland iyo dowladda federaalka ah puntlandna dee waxay ka tirsan tahay dowladda federaalka laakiin mararka qaarkood annagu ra'yiga aan dhiibana de waxa weeye dadka puntland xaqba u leeyihi waayahay laakiin wax mugdi ah oo idiin dhexeeya idinka iyo dowladda dhexe ma jiraa oo muddooyinkii ugu dambeeyey dadka qaarkii ay hadal hayeen ma jirto inamaa la ekaatee wax ka dhexeeya dowladda puntland waxaan taageero ahayn u haysa dowladda federaalka ma jirto waana la shaqaynaysaa waxayna jeceshahay inay horumarto inay xalad kastoo adag ay ka gudubto in dalkan hor loo qaado masiirkiisa la hormariyo howlaha yaallo oo tirada badan oo mustaqbalka soomaaliyana laga wada shaqeeyo si dhow loola wada shaqeeyo waxaan wanaag iyo saaxiibtinimo ahaynu ka dhexeeyana ma jiro annaga iyo madaxda dowladda federaalka waxaan wanaag ahaynu ka dhexeeya dowladda federaalka iyo puntlandna ma jiraan dowladda puntlandna si mugla ay u taageersanta dowladda federaalka su-aal kale haddii aan ku weydiiyo marar badan laftirkaaga waxaad ka dhawaajisaa in puntland ay tahay hooyadii federaalka dastuurka soomaaliya marka la eego wuxuu qeexayaa in dowladda dhexe looga dambeeyo ama iyadu ay mas-uuliyaddeeda tahay siyaasadda arrimaha dibadda marka haddii dhinacaas wax laga eego soo uma muuqataan in dastuurkii aad kasoo horjeedaan oo xilligan aad abuureysaan khilaafyo siyaasadeed oo aan loo baahnayn maya walaal wixi dowladda federaalka xaq uleeda xaq bay u leedahay dastuurka laftigiisaa dhigaya in talooyinka qaarkood laga wada tushado oo xaq u leenahay inaanu taloox ku yeelano laakiin go-aanka aan qaadanay hadi annagu dowladda talo un baan siinay rol dowladdu soomaalidu ay leedahay dowladda federaalka leedahay oo puntland qaadatana meeshaan ma jiro awood dastuuriya dowladda federaalka leedahay oo puntland iyadu ay hadda hayashatay oo la wareegtayna ma jiraan waxa weeye fikirka iyaga waxa uu yahay inaan uxabirno una sheegno talana ku siino intaas weeye xaasha kusaabsantaadi waayahay tan iyo markii marka mawqifkan aad qaadateen wax xiriira oo idindhex maray maamul ahaan iyo dowladda dhexe ma jiraan maya aniguna de ilaa xaa xalay ilaa maasaaka safar baan soo ahaayo garowan ka imido hadda boosaan joogaa marka laakiin dabcan waa lagama maarmaan in aanu wada hadallo oo wax iska dhida arrinta iyada insha allah soomaaliya dowlad cusub ayaa hadda ka jirta sida ay wax ku wado say adigu kuula muuqataa dowladdu dee anagu waxaan aaminsanahay madaxweynaha iyo prime minister labadu waa shaqo fiican bay hayaan dowladda soomaaliyana de waa cusub tahay hadda wakti wax laga sheego oo la yidhaahdo waxaas waxaasaa jira ma jira dabcan wakti in la siiyo u baahantay dowladdu shaqooyinka ay haysana lagu taageero waaya marka suu noqon doonaa hadda xiriirka idinkala dhexeeya dowladda haddii dowladda ay mawqifkan taagnaata ah inay dhexdhexaad ka tahay arrinta soomaha micnaheeda inaad kala furanaysaan oo dowladda wax wax wada shaqayna aanay idin dhex mari doonin
maya adeer waxa weeye dowladdu wax kastoo laga wada shaqaynayo waxa laga shaqaynayaa waa mustaqbalka soomaaliya oo wanaagga soomaaliya mararka qaarkood fikirka qaarkood waa lagu kala duwanaan karaa taa micnaheedu maaha de markii fikir lagu lagu kala duwanaado in la dagaalamay maaha adeer macani waxa weeye waa dhaqan waxaan malanayaa waa taas siyaasad maaha dee dhaqan dowladnimona maaha waxa weeye dowladdu waa ra'yiga waa waa la siin karaa wax waa loo sheegi karaa fikrada qaarkood waa lagu kala duwanaan karaa marka ma aha micnaheedu hal aragti oo yar oo loo kala lagu kala duwan yahay micnaheedu in lakala xirin furto la dagaalamay dee dowladnimada saa kuma shaqayso dowladnimana saa ku jiri mayso bisaa loo dhaqmo